hooyo qur'aanka danaynaysa iyo hooyo aan danaynaynin ku soo dhowaada waa qaar ka mid ah arday ku xifdisay qur-aanka kariimka madarasada daarul qur-aan ee ku taalla magaalada mombaaso oo halkani kusoo bandhigayay rawaayad ay ku muujinayaan ahamiyadda ay leedahay barashada qur-aanka iyo sida looga baahan yahay waalidiintu siday ahamiyadda iskaga saari lahaayeen baridda qur-aanka ubadkooda macalinka muxuu yahay asaga ayaa la dhahaa warkaas aniga aroos baan ka ballansan yahay ee canug yahow warkaas iiga dhay baan ku leeyahay haye hooyo macaan abbaayo hibo iska waran ee maxaa biri dugsiga fadhi ayaa ka jira ee laguma sheegin miya waa sheeko kal waa ogahay laakiin aroos ayay ka shidan tahay ilaahay hooyada qalbigeeda qur-aanka geli qur-aanka way ka jeesatee ilaahay hooyada waddada saxda tus sheekh cabdiqaaliq ciise oo ka mid ah culammada magaalada mombasa ayaa dardaaran waxa u jidiyey waalidiinta because ducayaasha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalayo waxaa ka mid ah ducada waalidka cunugiisa ugu duceynaya qur'aankii iyo macallimiinta dugsiga waxaa laga dhigay kaannahum laysuu bishay wax intaysan ahayn cunugii subaxdii marku hadday tahay sabti mase axad uu dugsiga aadayo cunugii waxaa laga dhigayaa bes waxaa u socotaan bugsi baa u socotaa bismillah idhab laakiin isliin ilaa iyo jimco markuu iskuulka aadayo haweenkii dharkiisaa loo baasaa cunugii waa subaxdii waa la soo kacaa toban saac habeennimo cuntaa loo kariyaa cunugii waa loo qabeeyaa laakiin su-aal waxaad isweydiisaa cunugaagii saas ma u samaysaa markuu dugsiga aadayo
munaasabadani oo lagu guddoonsiinayay abaalmarino arday xifdisay qur-aanka kariimka oo tiradooda ay gaarayso soddon iyo shan arday iyo weliba sidoo kale arday ku guuleysatay tartan imtixaanka oo ardadaasi loo qabtay ayaa waxay ka dhacday magaaladani mombasa ayaa munaasabad lagu maamuusayay islamarkaana abaalmarin lagu siinayay waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid a culamadiinka magaalada mombasa waalidiintooda iyo weliba sidoo kale marti sharaf karaa lagu martiqaaday ardadani ayaa halkani waxay kusoo bandhigeen qaar ka mid a waxyaabihii madrasadana lagu baray jawaab cadadu suwaru lqur'aani lkariim miyatu wa arbaa cashra suura
sheekh yaxya aadam maamulaha guud ee madrasadani ayaa munaasabadda markay dhammaatay kadib waxauu si gaar ula hadlay warbaahinta istaa
allah ayaa ku mahadsan annaga awood ma lihin madarasadiina haddii wax yar taariikhdeeda aan maaragtay in wax inkaga sheega waxaa la asaasay bisha shanaad tolf maaragtay waxaana ka qalin jabisay arday ku dhowaad ilaa saddex boqol iyo kasii koro marka ilaah baa mahad iskale allah ayaan ku shukrinaynaa qaar ka mid a waalidiinta ardadooda ay munaasabaddan ay ka qayb galeen ayaa iyaguna waxa ay muujiyeen shucuurtooda oo sanadkii dhammaadkiisa ah alxamdulilah rabbilcaalamiin carruurtii ayaa qur-aanka noo dhammeeyeen xaflad fiican ayaan dhigannay ilmihii qur-aanka number one two three qaatay waa alaa wuxuu waxay u baahnaayeen waa la siiyey sertifikaadshooda ayaa la siiyey wallaahi dadaal badan dadaal badana maamooyinka looga baahan yahay maxaa yeele haddii annaga aanu dadaalin ilmaheenna waxba ma noqdeen marka inaa annaga dadaalka aan badinaa waaye ku ahaan hooyada hooyada ayaa aad loogu baahan yahay in ay dadaasho xaafiladani ayaa waxay ku dhammaatay jawi aad u sarreeya iyadoona ka soo qaybgalayaashii halkani oo isugu jiray waalidiin iyo marti sharafa ay wejiyadooda ka muuqatay farxadda aad u sarreysa iyagoona ugu baaqay waalidiinta inay sii xoojiyaan barashada carruurtooda qur-aanka kariimka maxamed cabdi bowtaan warbaahinta istaa magaalada mombasa